shirkadaha safarada ee soo saara fiisooyinka iyo tigidhada cumrada ayaa qaarkood sheegeen in ay lacago carbuuna ku soo rogeen inay ka dhigaan dadka soomaalida ah ee tegaya sacuudiga si ay u soo cimraystaan shirkaduhu waxay sheegeen in tallaabadani ay ka dambeysay markii dowladda sacuudigu ay cadaadis saartay shirkadaha fiisooyinka soo saara kadib markii sida ay sheegeen qaar ka mida dadka cumrada tegaya ee ka imanaya yurub ay sii joogaan dalkaasi muddo ka badan wakhtigii muddaysan ee fiisada ku cayiman haaruun macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdiwahaab cali bin brek oo ah maamulaha shirkadda albrek travels oo fadhigeedu yahay magaalada london fiisada validitiga oo fiisada la joogi karo sacuudiga waa olly soddon beri dadkeena markay soddonka beri dhaafaan waa ku darsanaayaan qaar waxaa ka cudur daaraan ina aroos galeen aroos galayaan ama qof oo ka dhintay ama jiro oo ku dhacday xagga oo waa wax ka waxaa kulli oo been ku sheegaan dadka shirkada oo sacuudi joogaan oo fiisada soo saareen mar walba waxaa blaameka waxaa saareen travel agentka oo u k jooga camal for example haddii u k joogaan waxay u dhahayeen adiga dadkaada soomaalidaada problem ka keeneen so adigana waa kaa xileynaa systemkan so sanadka koowaad adiga two thousand tenka camal iyo two thousand elevenka waa ku darsaday dadka so two thousand twelveka aad aada dhib ka dhigeen sanadka hore dadka yacni maba ogolo inaa soomaali systemka kulli default waxaa ka dhigeen inaa jinsiyada soomaaliya haddii soo galasho oo flash siinaya companiga waxa u dhahaya kan waa soomaali groupka waxaa ku jira somali nationality so system kulli waa istaagaya so waxaa ku dhahayaan soomaalidan ka bixi groupka then oo fiisada ku soo saareen waa garta marka adi hadda soomaalida fiisa ma u soo saartaa mise waad joojisay waa aniga waa soo saarnaa mar walba waxa uu aniga oo companiga problem ku nagu haysto ma leh walaakin walaakin dad badan aa jiraan oo kelmadooda kelma ma ahayn haddii ballankaa qaado oo inaa soddon beri joogo markii xagga tago waa isbedelayaa tikidka uu gocsan soddonka beri waa bedelayaa waxaa ka dhigaa afartan beri ama waxaa ka dhigaa waxaa ku darsadaa laba wiik saddex wiik qaarna dumaraha weyna kuda yani dadka waaweyn oo dumarahayna waxaa rabaan markii ramadaan tagaan intii oo bacd ramadaan inaksoo inaa kasoo naqdaan waaye bele sacuudiga kasoo baxaan waxaa joogaya ilaa xajka so waxaa la dhahaa waxa oo dhahayaan overstay mukhaalafadada jiro oo fine oo noo saarayaan sidii sanadka hore ama two thousand twelve dadka oo anigu aqaano maahinaya oo customerkeena ahayn ahayn dadka kale waxaa ka qaadnaa deposit inaa kusoo naqdaan wa waa gartay dadka aydinaan aqoonin macmiilkiin ahayn waxaad tidhi carbuun baan ka dhignaa deposit marka carbuuntaas waa imisaad ka dhigtaan wallahi dadka waxaa ka qaadnaa minimum five hundred pound shan boqoloo oo geniga britana waa garta marka lacagtaasi maxaa uga qaadaysaan hadday soo noqon waayaan maxaa ku dhacaya wallahi wax ma wax ma laga suubi karo aniguna maba dhicin oo dad oo deposit ka qaadne oo soo naqneen kulligood waa soo naqdaan lacagta markay soo naqdaan aa lacagta siineen sanadka hore saasaa jirtay saasaa ku shaqeyni jirnay so sanadkana waa dadka waa barteen hadda in yar waa waa dadka oo oo daahayaan waa yara waa yaraadeen normally hadda ma soo ma daahaan yani sidii awal sidii awal dadka ma aqaa jirin maaragta so hadda dadka oo daahayaan waa yaraadeen waa garta marka sanadkii cumrada xilligana dabcan ugu badan bisha ramadaan ama ka hor marka imise fiiso cumro aad soo saartaan soomaalida u soo saartaan gaar ahaan laba kun ilaa saddex kun qof imise bilood gudahood lix bilood waa garta marka shirkado kale ayaa jira oo iyaguna fiisooyinkan oo sameeya cumrada soomaalida way diidayaan hadda saddex shirkadood baan la hadlay oo kale maxay u diidayaan soomaalida haddii ay carbuunta ka qaadi karaan wallahi mushkilada waxaa waaya dadka balan ma ka qaadi kartid yani qof oo sana two thousand tenka camal qof oo aniga aqaano oo balan iga qaaday waxay dhahay balan waaye soddon beri ka bacdi uu kasoo baxaya beledka waxaa dhacday inaa low week ku darsaday markii kusoo noqday waxa u dhahay warse camal balan iga qaadi maana se maxaa jiraa oo low week ku darsatay anigana carbu ma kaa qaadin waxaa dhahay balan balanta balan balanta aniga kaa qaaday balan wax ma jiro balankay waa balanka ilaahay balanka ilaahay le ii daran balanka dadka bani aadamka ma ii daran maaragta so dadka hadda ejensiha hadda u shaqeeyaan mar walba waa cawaadaan waxaa dhahaan dadkeena haddii baxaan ma soo naqdaan so dhibka weli waa jiraa weli waa jiraa dhibka ma kula tahay laakiin inay faquuqayso soomaalida lacagta carbunte laga dhigayo iyo qaabka cadaadiska ee maaragtay fiisooyinka soomaalidale sacuudiga maahan adeer ya ya soomaalidale maahan yaa- anigu soomaalida ka hadlayna bas soomaalidale maahan waa soomaali nationality iyo sudanese iyo eritrean saddexdaas iyo afghanistan afartaas waxa waaye top riska wa- top riska la dhahaa maxaa laga wadaa top risk top riska waxaa waaye waxaa laga yaabaa inaa soo daahaan afartaas systemka waxaa ku jira by default waa istaagaya waxaa dadkan soomaali waaye dadkan sudanese waa ku jiraan dadkan waxaa ku jiraan afghanistan nationality so ka saar
cabdiwahaab cali benbrek oo ah maamulaha shirkadda albrek travels oo fadhigeedu yahay magaalada london oo khadka telefoonka ugu waramayey haaruun macruuf